habeen wanaagsan dhegaystayaal halkani waa raadiyaha dalsanee muqdisho kuna soo dhowaada akhbaaraadka habeen caawaan idiinaynu kuwooda ugu waaweyn taliyaha militariga soomaaliya iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo oo gaaray magaalada galcad ee gobolka galguduud ee soomaaliya wasiirka arrimaha gudaha uu xilka u kala wareejiyey guddoomiyaha cusub ee hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka iyo guddoomiyihii hore ee hay-addaasi agaasimaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka dalka kenya oo booqasho aan la shaacin maanta ku tegay magaalada kismaayo dowladda soomaaliya oo ka hadashay go'aan ka soo baxay maxkamad ku taala dalka kenya maamulka puntland oo sheegay in koox ka tirsan daacish ay isu soo dhiibeen ciidamadooda saddex bil kadib go'aankii golaha wasiirada ee midaynta bajaajta maxaa iska beddelay nidaamka waddooyinka muqdisho iyo qiimaha lagu raaco mootooyinka waa warbixin aad ku dhegaysan doontaan warkayaga habeen akhbaaraadka dibaddana waxaa ugu dooroon madaxweynihii hore ee baraaziil oo laga mamnuucay tartanka doorashada ilaa iyo laba kun iyo soddonka
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeen wanaagsan ayaanu dileenahay dhegaystayaal caawa waa habeennimo axad ah isniin ayaa soo gelaysa taariikhduna waxay ku beegan tahay labada bisha waa julaay sanadka laba kun saddex iyo labaatan kusoo dhowaada warkii oo dhan taliyaha cusub ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta gaaray jiidaha hore ee dagaalka ee gobolka galgaduud ee soomaaliya taliyaha cusub ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya jenaraal ibraahim sheekh muxdiin cadow ayaa maanta safarkiisii ugu horreeyey ugu ambabaxay magaalada muqdisho tan iyo markii xilka loo magacaabay waxaana uu ku gaaray deegaano ka tirsan gobolka galgaduud taliyaha oo ay weheliyaan saraakiil maraykan ah ayaa booqday furimaha dagaalka waxaana uu tegay aagga degmada galcad halkaasi oo si weyn loogu soo dhoweeyey jenaraal ibraahim sheekh muxudiin cadow taliyaha cusub ee ciidanka militariga soomaaliya ayaa sidoo kale booqday saldhigyada ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ee ku yaala duleedka magaaladaas kuwaasi oo kamid ah goobaha ay sanado badan heyseen ama kamid ahaa goobaha ay sanado badan heyseen kooxda shabaab balse haatan noqday meelaha ay ciidamada xoogga dalka soomaaliya ay kala wareegeen ugu horeyn taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa warbixin ka dhigaystay saraakiisha hogaaminaysay ciidamada ku sugan difaacyada hore ee dagaalka ee gobolka galgaduud kuwaasi oo faahfaahin ka siiyey howlgallada ka dhana kooxda shabaab ee ka soconaya gobolkaasi dhanka kale taliya ibraahim sheekh muxdiin oo madasha ka hadlay ayaa ka warbixiyey ujeedka safarkiisa waxaana uu shaaca ka qaaday in uu salka ku hayo isbarasho iyo weliba xogqaadasho ku aadan halka ay marayaan dagaalka ka dhana shabaab sidoo kale waxa uu faray ciidamada dowladda ee ku sugan halkaasi in ay isu sii diyaariyaan wejiga labaad ee dagaalka ka dhana al-shabaab oo la filayo inuu dhowaan uu ka bilowdo waxaana qorsho uu yahay in howlgalkaasi lagu qabto degmada ceelbuur oo ay dagaalamayaasha shabaab muddo ku dhow shan iyo toban sano ay gacanta ku hayeen taliyaha ayaa sidoo kale intaasi ku daray in uu ka warhayn doono ciidamada isagoo ballan qaaday ama u ballanqaaday ciidamada xoog ee ku sugan jiidaha dagaalka in uu dib ugu soo laaban doono mar kale si uu u dhageysto cabashadooda safarkan ayaa horudhac u ah booqasho kala duwan oo uu ku bixin doono gobolada soomaaliya waxaana taliyaha cusub ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya ee la magacaabay sagaal iyo tobanka bishii aynu kasoo gudubnay juun laba kun saddex labaatan xilligan uu gaaray deegaanada markaasi dhowaan laga saaray dagaalamayaasha shabaab taliyahan ayaa bedelay taliyihii hore ee ciidanka militariga soomaaliya jenaraal odowa yuusuf raage geesta kaleetana dhegeystayaal haddii aanu fiirino wasiirka arrimaha gudaha dowladda soomaaliya ayaa maanta xilalkii u kala wareejiyey guddoomiyaha cusub ee hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka iyo guddoomiyihii hore ee hay-addaasi waryahayaga cabdisalaam juula shaakir ayaa dhamaystiraya munaasabadda ay xilalka ku kala wareegayeen guddoomiyihii hore hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka iyo guddoomiyaha cusub ayaa ka dhacday xarunta hay-adda ee magaalada muqdisho waxaana ka qaybgalay munaasabadan mas-uuliyiin ka socotay dowladda federaalk soomaaliya uu ka mid yahay wasiirka arrimaha gudaha axmed macalin fiqi xubno ka socday hay-adaha qaramada midoobe ee soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale guddoomiyihii hore aamina siciid cali oo xilka maanta si rasmi ah u wareejisay ayaa ku dheeraatay howlihii adkaa oo ay soo qabteen intay xafiiska joogtay waxayna sheegtay in isbeddelka uu qayb ka yahay howlaha qaran ee dalka waxaan aad iyo aad eh, u xoojinayaa eh, is- in isbeddelka waa ogtihiin shaqadanu waxaa iska leh waa shaqo qaran shaqo qaranna qof ma laha waxay ku fiican tahay dhammaanteen inaan baranno in ay tahay waajib shaqada inaad iman karto lagu siin karo haddana lagaa wareejin karo middaas waxaan u malaynayaa aniga ima xoogaa ima dhibto maadaama aan diaspora ahay oon soo maray eh, meelo xil wareejintu ay aad iyo aad khaasatan dhinaca caafimaadka oo labadii biloodba lagu tuurayo mid kale la keenayo si maaragtay qarashka u yaraado aniga culays weyn iguma aha safiyo qof aan aqaano weeye qof aan madaxtooyada ka mid ahayd waaye anigu markaan agaasimaha guud ahaa qof eh, ka mid ahayd tiimkii ka shaqeynaya madax- madaxtooyada waxaan ogaa inay tahay qof active ah halkana ay wax badan ka qaban karto guddoomiyaha cusub safiye xasan maxamed oo iyadana xilka la wareegtay ayaa ballan qaaday in shaqadii wanaagsaneed ee lasoo qabtay halkeeda kasii wadi doonto iyadoo u mahadcelisay howlwadeennadii heerka wanaagsan soo gaarsiiyey shaqada waxaan dib ugu noqonayaa inaan u mahad celiyo guddoomiyihii hore hay-adda aamina oo shaqo xoog leh oo baaxad leh halkaan ka qabatay waxaa caddeynaysa dukumentiga ay- ay nagu wareejisay aamina mar walba waxaa tahay asset hay-addan u tahay mar walbana waan kusoo raadin doonaa aqoontaadii kartidaada inaad nagu caawin doontid waa mahadsantihiin dhammaantiin haddaan la hadlo shaqaalaha hay-adda iyo dhammaan maamulka hay-adda waxaan leeyahay waad mahadsantihiin howsha wanaagsan aad qabateen laba laaba shaqadiina saddex laaba insha allah mid mid iyo tiimba waan u wada fadhiisan doonaa sida aan usii dardargelin lahayn horumarka iyo waxtarka dadka iyaga ee dhibanaha ah waa mahadsantiin wasiirka arrimaha gudaha axmed macalin fiqi oo xilalka u kala wareejiyey guddoomiyaha cusub iyo guddoomiyihii hore ee hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka ayaa kula dardaarmay madaxda cusub inay la timaado shaqo loo aayo halka guddoomiyihii horena ku bogaadiyey shaqada cusub runtii maantay sharafay noo tahay in ala ku sharfo inaan ka soo qayb galno Een, goobjoog aan u ahaano munaasabad een, si wanaagsan u dhacday loo soo agaasimay halkan xarunta hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka uga dhacday taasoo ah xil wareejin maamulka cusub iyo maamulkii hore ay isku wareejinayaan xilka Een, arrintaas waa arrin iska sunnaa sida la wada tilmaamay Ee, qof walbaaba maalin buu xil hayaa haddana xil kale ayuu sii qabanayaa marka sidaasaa la isku daba joogaa Een, een, ma jiro qof ma aragtay meel weliga iska joogaya marka runtii waxaan rabaa inaan halkan aan ka marqaati kaco dee shaqadii baaxadda lahayd oo anugu kolley muddada sanadka aan goobjoogga u ahaa oo la hayay iyo dadaalka ka muuqday hay-addan madaxdeeda oo aamino ay hogaaminaysay iyo howlwadeennada halkaan fadhiyo madaxda hay-adda ka mid a iyaguna shaqadii ay hayeen iyo dadaalkay hayeen waa runtii wax laga marqaati kaci karo Een, halkaana dee waxaa lagu soo jeediyey presentation xooggan baa la soo jeediyey oo dhammaystiran daahfurnaan badan ay ka muuqato ama oo maaragtay xilwareejino waa soo xaadirnay laakiin sidaan oo kale ma aanan arag waana ka marqaati kacaynaa in dhaqaalihii iyo maamulkii iyo shaqadii la hayay iyo vishankii iyo mishankiiba in meesha lagu soo bandhigo tusaale fiican bay ee, u u noqon doontaa hay-adaha kale ee dowladda Een, waxaan rabaa inaan idhaahdo ee, runtii dee waa maamulka cusub ee safiya ay hogaaminayso iyo tiimkeedana waxaan u rajaynayaa inay guulaystaan cabdisalaan joolo shaakir warbaahinta dalsan muqdisho
aad ayuu mahadsan yahay waryahayaga cabdisalaam juulo shaakir geesta kaleetana dhegeystayaal haddii aanu fiirino saddex bil kadib go-aankii golaha wasiirada ee mideynta bajaajta maxaa iska bedelay nidaamka wadooyinka muqdisho iyo qiimaha lagu raaco moota bajaajta warbixintan waxaa ka diyaarisay waryahayaga maryladana iyada ayaa soo jeedinaysa
waa arooryo hore dadku waxay u dareerayaan tacab iyo tacliin waxaan u kurgelaynaa isbeddelka dhaqaale midka amni iyo waxaa iska beddelay saxmadii magaalada muqdisho kadib kala soocii iyo madabayntii mootooyinka magaalada muqdisho ee a iyo b hadda waxaan saaranahay mootada e oo maanta shaqaynaysa walow aysan isku aragti ahayn wadayaasha mootooyinka balse waxaa jira qaar badan oo qaba in isbeddel weyn oo ku yimid dhanka dhaqaalaha amniga iyo weliba saxmadii badnayd ee ka jirtay waddooyinka halka kuwo qaar ay qabaan midtaa ka duwan wallahi marka hore isku dhexyaacay ahayd oo biisigeeda iyo jaamkeeda iyo saacado badan ayaa waddada lagu qaadan jiray laakiin balse hadday ka wanaagsan tahay waayo maalin naso maalina shaqayso waayo teeda kale haddana jaamka wuu yaraaday jidka caadiga hadda waa furan yahay biisigii hore ma laha mashquulkii hore ma laha wallaahi haddaa fiicnaan is leeyahay aniga taas keliya un baa difrisa ku yimid oo shan iyo tobankaas wuu jiraa oo ninka mootada iskale shan iyo tobanah baa la siiyaa asna waxaa u sii zaa'iday habeen iyo maalin oo shaqaynaya meeshaas ayaa ka soo baxaysaa wixii lagu daray oo makiilaha ugu daray meeshay ka soo baxaysaa horta hadda su-aasha weydiis horta waa ku mahadsantahay midda koowaad dhaqaalo horta wallaahi a e b c loogu dhigay horta dhaqaalana waa jiraa mana jiro dhaqaalo waa imaan lahay laakiin hal sababoo dhaqaalo imaan karin sababta ugu weyn dhaqaalo imaan karin waxay tahay jaamka magaaladii shalay jaam sideed ilaa hadda jaam oo tahay cariirigii shalay waa jiraa maanta waa jiraa haddii oo aan cariiri jiri lahayn laga yaaba inay isbeddel weyn oo dhaqaale aan dareemi lahayn jaamka dhibaatada neesta waxay tahay jaam horta maasha allah amniga waa noo fiican yahay amniga waa soo hogaagay jegboontayaasha waa la badiyey maasha allah horta muqdisho caasimadda hadda waa soo hogaagaysaa taas horta waa ku mahadsan yihiin laakiin jaamka ilaa hadda sideeda taagan wallaahi horta dadkii aan qaadi jirnay ilaa hadda wax isbedelo male ummaddii waa seem nus doolar oo qof walba inuu ku qaadaro marka ummaddii dhaqaalo ma isbedeli karaanoo sababto wax ugu kordhiyi ma laha jeebkooda haddii dadka dhaqaalo loo kordhi lahay annagana waa noo kordhi lahayn haa wax yara iska bedelay ileen adiga hal maalinaad shaqaynaysaa wax fiican inaa anac fiican ku shaqayso waa ileen qof mootada shan iyo toban dooraa lagu wadaa qofka mootada wadid shan iyo toban doorar oo kaa rabaa mootada haddii u waatay maalin sideed doorar camal ah shidaal kugu baxayso markay dhaqaale inay iskeenaana loo baahan yahay hal maalin aad shaqaynaysaa moogtaa maalin labaadna waxaa ku joogtid aa u baahan tahay inaa qof dadkan iskuma jiraan maxaa arkay mootaale oo xaas badan dadka waa sidii oo maanta oo local badan yahay saas camal islaama laakiin hadda dhaqaale dhaqaale adduweyn aa ku imaaday sababta oo marba aniga haddii a b nala dhihi dhaqaalahana kor u kaca oo ugu qasban yihiin dadkan raaca aniga sida hadda aan u jeedo wax isbeddel uma jeedo tare qofaa wuxuu ku leeyahay konton aa qabtay lixdan aa qabtay been waa sababtoo qof kasta warsaaqadiisa allaa qoray sida hore lagu shaqaysan jiray oo intaan a b dala bilaabin qof kastaba ilaahay wuxuu maanta u qadaro unbuu heli jiray haddana sidii oo kale lee waaye qof kastaba ilaahay wax u qadaro oo helaya ayadoo saas ay tahay haddana canshuurta sideedii ay sii tahay shan iyo tobankeed ay sii tahay shan iyo tobanka maalmood toos loomaba shaqeeya hayago jaamka sidiisii waa wax isbeddel ilaahay uunta ma laha maryaeladan xuseen warbaahinta dalsan muqdisho
warkii habeenada caawa kala socoteen raadiyaa dalsane muqdishona waa nageyntaa
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa talalhel